bismillahi raxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu barqa wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan iyo si kastood noo maqlaysaan kusoo dhowaada barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaado oo subax walba aad ka dhagaystaan raadiyaha cadaado marka laga reebo subaxnimada jumcaha barnaamijka falaqaynta wararka dhegaystayaal saaka waxaa soo saaray saaxiibkii karaama anigoo sharmaarkaana waa idinla socodsiin doona waxaadna qodobada aad ku maqli doontaana ka mid noqon doona gudiga waa guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka oo golaha shacabka maanta hortegaya waxaa sidoo kale barnaamijka dhegaystayaal aad ku dhegaysan doontaan ciidamada xoogga dalka soomaaliya oo dadaalo nabadeed ka wada deegaanka tawfiiq ee bariga gobolka mudug kaasoo lagu dhexdhexaadinaya beela halkaasi ku dagaalamay ama ku dagaalamayay muddooyinka dambe waxaa sidoo kale barnaamijka dhegaystayaal aad ku dhegaysan doontaan kulamo siyaasadeed oo ka socda magaalada nairobi ee caasimada waddanka kenya ayaad dhegaystayaal aad ku maqli doontaan haddii allah awooda raalli ka noqdo dowladda soomaaliyana waxay sheegtay in dibhabeyn ballaaran lagu samayn doono garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya iyadoo la ballaarin doono garoonkaasi barnaamijka ayaa dhegaystayaal aad ku maqli doontaan haddii allah awooda raalli ka noqdo madaxweynaha maamulka puntland danina waxaa magaalada adhisababa kula kulmay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka waa dalkaasi ethoobiya haddaba kulamadaasi maxaa looga hadlay barnaamijka ayaan dhegaystayaal idingu soo gudbin doonaa kenyana waxay sheegtay inay qabatay xubno ku biiri rabay al-shabaab haddaba halkee lagu qabtay barnaamijka ayaan dhegaystayaal saaka aad ku maqli doontaan idankaale qaybaha dambe ee barnaamijkan waxaa idiin soo gudbin doonaa xubintii golamaan gebagabadana waxaad dhegaystayaal aad maqli doontaan oo aan idiin soo gudbin doonaa
dheguu si fiican hadalkaagu simaanay oo salaanta guudiyo sawirkaagu weynoloo dheguu si fiican hadalkaagu simaanay oo salaanta guudiyo
gabagabada barnaamijka ayaad dhegaystayaal dhegaysan doontaan barnaamijka waxaa soo saaray saaxiibkii karaama anigoo sharmaarkaana waa idinla socodsiin doonaa u diyaargar wanaagsan barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaado degeystayaal mar kale barqa wanaagsan barnaamijka ayaanu gudagalaynaa guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka ah ayaa maanta waxay hortagayaan golaha shacabka soomaaliya xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya ayaa maanta oo taariikhdu ku beegantahay afar iyo tobanka bisha labayo tobnaad laba kun toban iyo sagaal waxaa ay kulankooda caadiga ahaa ku yeelan doonaan xarunta golaha shacabka magaalada muqdisho ajendaha kulanka ayaa ah inay hortagaan guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka xildhibaanada ayaa sidoo kale dood adag ka lahaa maalmihii lasoo dhaafay sharciga doorashooyinka oo ay soo diyaariyeen guddiga baarlamaanka xildhibaanada golaha shacabka ayaa xalay in lagu wargeliyeen maanta oo sabtiya uu jiro kulan baarlamaanka islamarkaana ay soo xaadirayaan xildhibaanada ama soo xaadiraan xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya si ay uga qeyb qaataan kulankaasi wixii ka soo baxa dhegeystayaal kulankaasi barnaamijyada dambe ayaad ku dhegeysan doontaan
waan heli karaynaa inagaysu hayne waa lama huraan waa dhegeystayaal qeybihii hore ee barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaadaha ayaad degeysanaysaan siddeetan iyo siddeed dhibic shanna waad nagala socotaan ciidamada xoogga dalka soomaaliya ayaa dadaalo nabadeed ka wada deegaano dhaca bariga gobolka mudug taliyaha ciidanka dhulka xoogga dalka soomaaliyeed iyo saraakiil kale oo la socda ayaa dadaalo nabadeed waxa ay ka bilaabeen deegaanka towfiiqa gobolka mudug oo ay gaareen shalay gelinkii dambe taliska ciidanka qeybta kow iyo labaatanaad ayaa ku guulaystay inay joojiyaan dagaal ay ku dhinteen dad badan oo ka dhacay degmada towfiiqa gobolka mudug iyo sidoo kale deegaanka farwaaqo saraakiisha ciidamada ayaa xalay kulamo kala duwan la yeeshay ama ku yeeshay deegaanka towfiiq qaar ka mid a odayaasha dhaqanka oo ay kala hadleen sidii loo joojin lahaa dagaalka waxa ay sheegeen aan la aqbali doonin saraakiisha ciidanka in dagaal beeleed uu ka dhaco deegaanka bari gobolka mudug islamarkaana ay diyaarinayaan jawi nabadeed oo ay ku kulmi karaan odayaasha labada dhinac ku dhowaad konton ruux ayaa ku dhintay dagaal beeleed bariga gobolka mudug ku dhex maray laba maleeshiya beeleed oo walaalaha waxaana soo baxayay intaa wixii ka dambeeyay baaqiyo ummadda soomaaliyeed ay soo jeedinayaan taasoo ku aadan in dagaalka la joojiyo islamarkaana la xakameeyo
inagoo heshiisa inagoo hagaagsan inagoo u heegan inagoo u heelan inagoo hanuunsan inagoo hoggaansan waa lama huraane hawlacadanteena iyo horumarkeena ayaynaanu kala harin
waa dhegeystayaal qaybihii hore ee barnaamijka ayaad degeysanaysaan siddeetan iyo siddeed dhibic shanna waad nagala socotaan kulamo siyaasadeed ayaa lagu soo warramaya inay ka socdaan magaalada nairobi ee caasimadda waddanka kenya kulamadaas oo u dhexeeya madaxweynihii hore ee soomaaliya waa dowladda kumeel gaarka ee shariif sheekh axmed oo uu heliyo madaxweynihii maamulka koonfur galbeed shariif xasan sheekh aadan iyo madaxweynaha maamulka jubbaland gudoomiyaha madasha xisbiyada qaranka mudane shariif sheekh axmed ayaa xalay magaalada nairobi kula kulmay madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaan axmed madoobe oo maalmihii lasoo dhaafay ku sugnaa magaalada nairobi kulankan oo laga wada arrinsanayay xaaladda siyaasadeed dalka iyo doorashooyinka ayaa sidoo kale kulanka waxaa ku heliyey madaxweynihii hore ee koonfur galbeed shariif xasan sheekh aadan shariif sheekh axmed ayaa maalmihii u dambeeyey waxa uu ku sugnaa qaar ka mid ah dalalka afrika wuxuuna kulamo kala duwan la qaadanayay qaar ka mid a siyaasiyiinta soomaaliyeed ee iyagu dalkaasi ku sugan waxaana ilaa hadda aan la ogeyn waxa dhabta ay ka wada hadleen madaxdaasi ku kulmay magaalada nairobi qaar ka mid dadka siyaasadaha u dhuundalal ayaa waxay sheegayaan in inta badan eh, siyaasiyiintani ujeedka ay halkaasi u tageen islamarkaana ay u kulmeen ay tahay sidii ay ugu diyaar garoobi lahaayeen doorashada laba kun labaatan laba kun koob iyo labaatan aynaha qabtiraaye waa lama huraane hawlaha danteena iyo horumarkeena ayaynaanu kala harin waa lama huraane
waa hagaag markaana muqdisho dowladda soomaaliya ayaa waxay sheegtay inay waddo qorshe lagu ballaarinayo garoonka aadan cadde dowladda soomaaliya ayaa shaaca ka qaaday inay waddo qorshe lagu ballaarinayo garoonka caalamiga ee aadan cadde aadan cabdulla cusmaan aadan cadde ee magaalada muqdisho wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada xukuumadda soomaaliya maxamed cabdulaahi salaad omaar ayaa sheegay in bishan gudaheeda uu bilaabanayso qorshe lagu ballaarinayo garoonka aadan cadde nabadda oo sii korortay diyaaradihii oo sii batay dhaqaalihii oo batay garoonkana inuu sii weynaado ayay ahayd runtii meel aan ku sii weynayno oo badan ma jirto laakiin waxaa jira heshiis aan la galnay shirkadda garoonka maamusho taas oo taasoo ah ballaarinta ama ballaarin doonta garoonka ayuu yidhi wasiir omar wasiirka ayaa sidoo kale sheegay maadaama dhul ku filan oo bannaan oo garoonka lagu ballaariyo uusan jirin uu badda ku teedsan yahay inay dhanka badda u ballaarin doonaan garoonka qayb ahaan sida uu sheegay dhulkaan haysano iyo qayb ka mid a dhanka badda oo la duugo oo carra lagu shubo ayaan ballaarin u adeegsan doonaa balse mustaqbalka runtii wuu yaraanayaa waana loo baahan doonaa in la dhiso garoon kan ka casrisan kana ballaarin insha allah ayuu yidhi wasiir omar horey waxaa u jiray qorshe ay isku raaceen dowladda soomaaliya iyo dowladda turkiga ah oo xukuumadda ay garoon cusub uga dhisayso dhanka waqooyi ee xadka gobolka shabeellada dhexe balse ilaa hadda lama shaacin halka uu ku dambeeyey qorshahaasi wasiir omar ayaa bishii oktoobar sheegay in wasiir wasaaraddiisu ay diyaarisay injineeradii dhisi lahaa garoon cusub islamarkaana qorshaha dhismaha garoonka cusub ay soo gabagabaynayaan inta lagu guda jiro sanadka laba kun toban iyo sagaal hase yeeshee hadalka cusub ayuu ku sheegay in ballaarinta garoonka aadan cadde waa hase yeeshee hadalkan cusub ee ku sheegay ballaarinta garoonka aadan cadde ayaa muujinaya inay u eg tahay in qorshihii garoonka cusub uusan hadda hirgelin sanadka laba kun toban iyo sagaal waxaa dhegeystayaal qaybihii ugu dambeeye barnaamijkaas la soo gaarnay dowladda waddankaasi kenya ayaa sheegtay inay gacanta ku dhigtay dad doonaya inay ku biiraan al-shabaab ciidamada kenya dalka kenya ayaa gacanta ku dhigay ilaa shan dhalinyaraha oo la sheegay inay ku biiri rabeen kooxda al-shabaab gudoomiyahaas maamulka siyana ee mayjal oo la hadlayay warbaahinta ayaa sheegay in dhalinyaradan ay qorsheynayeen inay u gudbaan xadka si ay mid uga noqdaan dagaalayahanada kooxda al-shabaab ee ka dagaalama soomaaliya kenya mayjal oo leh ayaa tilmaamay in ciidamada ammaanka ay heleen xog ku aadan raggaas islamarkaana ay ka hortageen qorshahaasi sidoo kale waxauu tilmaamay dhalinyaradaasi uu qoray nin ka mid a dadka deegaanka islamarkaana haatan ku socda baaritaan dheeraada guddoomiyaha ayaa intaa ku daray in ninkan oo sannado ka hor qaatay diinta islaamka sidoo kalena uu ka soo tababartay gudaha soomaaliya ninka la tuhmaya inuu al-shabaab dhalinyarada u qoriyey deegaankaasi ayaa sannad ka hor qaatay diinta islaamka wuxuuna tababar u aaday soomaaliya kadibna dib ayuu ugu laabtay kenya isagoo u qaabilsan qoridda dhalinyarada ayuu yidhi master waa guddoomiyahaasi lagu magacaabo mijel ole al-shabaab ayaa muddooyinka dambe sare u qaaday dhaqdhaqaaqa ay ka wadeen deegaana xadka labada dal gaar ahaana gobolka waqooyi bari dalka kenya dhowaan ayaa sidaas waa sidoo kale ahayd markii weerar khasaare geystay ay ku qaadeen gaari basa oo ay la socdeen dad shacaba iyo saraakiil ka tirsan booliiska dalkaasi waa dhegeystayaal qaybihii ugu dambeeyey ee barnaamijka ayaan isla soo gaarnay alaaba qaybaha dambe ee barnaamijkan waxaan idiin soo gudbinaa xubinta xiisaha badan ee kalamaan
maxay kula tahay xalka soomaaliya afar iyo nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi war bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kalamaane ow duceeyey allay leedahay
dhadhadhadhadh
kuriitiyakooytikuiitianaa kuriiti mina shinidii dhikwaa shini aad dhammaysa ayagee warjuuti waxaa lagu bedelay
maykaale kuwaansiiye seeftay sakiif sakiif dhahaay maxay soo dhammayne wabka la dhowye war qaraxyadii baabuurta albaabada lagu furin jiray waa laga raystay laakiin xeelad kaloo cusub ayay la yimaadeen arooda dhagaxaanta horta waa dadaaleen haddii baabuurtii celiyeen laakiin lugaa lagu soo galaya aawahee ciidankii war ma haysiin kowdhaa ciidanka wax ma bi'in oo waa laysu soo ekaysiyo ciidana layskaga dhigay wareedhahaya nimankaani haddii dhagax la dhigo iyo haddii ciidamadu dadaalaanba waa jinni meelaan la filayn bayna ka soo baxayaan marka waxaa la yidhi khayaanooyin jaan iyo dadka bale la joogtoon loo jeedi karin oon marna jixinjixayn iyo cadow jaadad badan iyo mujtamaca jirraban baa wada jooga xamar nabee haddaan leeska dhicin cadowga inaan la noolaahaynin haddaan wax leeska celaynin cabaad wax kuu tari maayeehow bacbaadiya bilaabate bulshadii maala baaba'a bacbaadiya bilaabate bulshada maala baaba'a maya cabdullow ma waxaad tidhi dharkii baxkasiiyay wateen war baxkasii ma ahayne dharka booliiskaay wateen war adeer in badan baa cirka laydin diraye miyaydaan wax ka baran arooda anigu waxaan la yaabanahay dadka sakiya iyo xijaar ammaanka sugaayo iska fafadhiya war anina may baliyaabanaa dadweynaha may leeley may qoladaanu iska dhacishaan madi owtaalka irtiga galaayaangna bustoolidii wedan antilaka gaado gasnad la kiire aryaadhaha aniguna waxaan la yaabanahay dawladdu mar kasta waxay tidhaahdaa shacabku ciidanka ha la shaqeeyaano ha lala shaqeeyo wax walba ciidanay isula soo ekaysiiyeene anugu waxaan la yaabanahay dharka ciidanka cidda ka beex mushtarayso aan la soo xidhayn anigana waxaan la yaabanahay shabaabka booliiska ku jiro oona soo qabanayn anina weliba la yaabanaa tukaamo suugata kiyaalan oo dharka ciidanka laka tolow aniguna waxaan dhihi lahay ciidanow ciidanu ekaha iska baar warnimayo aniga waxaan la yaabanahay sababta xamar nabadda loogu diidan yahay war doqonaa tahay maandhow waxaa la yidhi xamar lama kala laha meelaan la kala lahayne wax kastaa lagu sameeya waxaan la kala lahayn oon cid ilaashata lahayn cid u dhaxdana ma helaan mana sii jiraan aryaadhaha warkaan ha ku daaline anigu waxaan dhihi lahay hey dalaan daadkiisu daafeecayd doqonkaastaa kuu soo deege dalaan daadkiisu daafeecayd doqonkaastaa kuu soo deege war nin walooba doqontiinna iyo dila shabaabkiinna maxaad ugu dari weyday ma shabaabkaada danana siisay adaaba amiir u ahay ar doqonti abdulli sheegay aa kaha suusiday may leeray heesto hatu ka hor helen doqoni debka mahkaade daamankahay mermerisa arooy docday kaa jirtaabay dhaxani kaa dishaayey duquney dadka ba ma dirsada oo walaalkeed ma dirsada oo walaalkeed intay dunida joogtee doqoney dadka be dawarka lagu xirxiidhayay soo hataa xariigga laba diblaynayaa loo dirtaa doqonnimay ku daa'intaaye ma dadba doqoni doqoni dabkaabe war odayaal marmaraysaa tihiin dhacdii xali waxay ka dhacday ka soo horjeedka madaxtooyada ahayd oo xaggay soo mareen ciidanka madaxtooyada erideeda ka dagaalamay war naga aamus dagaal gondaha uu ka dhashaa la yidhi meegeeridii galbeed laga sheego gondahaaga ka fiiriyaa la yidhi waxaa hore loo yidhi gacantii wax qaadqaad barato gumudkeedaa lulusho ana maanka gebagabaahid lahaayey hali inti kale i moodhati oo kabati ilaahay nooweela anu waxaan dhihi lahaa intii xalay israa'il ku dhimatay allaha u naxariisto intii ku dhaawacantana allaha u boogadhayo kuwii dhibkaas geystana allaha ka abaalmariyo dadka soomaaliyeedna waxaan dhihi lahaa in habeen kasta xayn laydinka goostee la daawado waa dhaqankii xoolahee dhaqankii dadka maahan dowladdana waxaan dhihi lahaa sidaan dal iyo dad laguma dhaqee dhaqan kale la imaada ama dadka hor dhaafa eebbaagoo xala dhaawacyadi dhacay aakhira kuwa jiraa ka mid ahay geesinimo badana gamba maaha ka warrama aroo cabdulooyaa waayna kuwaas waa kuwee aryaa dhagax suur iyo cabdulaahi ciise xala inta xabada ku dhacda amaa tagaan qof ka roogsatana ma lehe war aanher walmooshidii abdulaahi iise madhaawa agna weli buuggii akhrisadoo hay aryaadhaha cabdulaahi ciise iyo dhagax tuur waxaas u maliicaana ka gudba war maxaa ragga keliya u bumbuuninaysaa miyaada xaawo aragoo fallaarta wadnaha uga taalla dubaheediina sidii u haysato aryaan naga wad waagaba sayidku seeftiisii oo wataahe war adeer godonaba isagoo qorigiisii watuu dhintay ee maxaad noo sheegaysaan warnimayahu maalin dhaweyd wargays maraykanka ka soo baxa oo madax soomaali iyo maraykanba ah waraystay wuxuu yidhi dowladda soomaaliya dagaalkii shabaab waxaa kala weynaaday mucaarad afka ka hadla annagaaba taas ogayna ma maraykanaan ka dhagaysanaynaa ar waxaa kaloo la yidhi xamar waxaa isku haaya daacad qaba dhoohan iyo dhagar qaba dhiifoon dhaadhaan haddaan ahay adna dhoohan aa tahay dhaadhaan haddaan ahay adna dhoohan aa tahay warsaa ma aheene waxay ahayd dhulka kala fogaadiyo labadeenna kala dheer iyo isu soo dhoweeya war waxaa la yidhi xoolaha haddii neef bahal ka cuno waa la raadiyaa waana la soo dilaa inta badan waxaan la yaabanahay dadkaan la iska cunayo bahalka cunaya aan marna la raadinayn waxaan la ogeyn baa la raadsaayo wax la og yahay yaa raadinaya nin hurdaa la kiciyaa miya waxaan maqli jiray midka kula hadlaaye haddana maqan maxaad oodha aryaankaasu dabaal ahaa war xilima maasalaad wuxuu yidhi xogtaanaas weelka hayna intay dhimashada dowladda sheegtay way ka badan tahay war wuxuu yidhi maasalaad dowladda iyo shabaabka shaatiga iyo shaabadda ayuu kala duwan yihiin shaqada kale waa isaga mid ar naga tag wax kalama ogide shaatiga dowladaaba laysu soo qaata asan laysku xasuuqaye intay ku kala duwan yihiin war miyaan hore loo odhan maxaa loo odhahaa lama dhaho balaayaba balay shaabahdaa lana shurkowda sharciddii rukumataa fidnada waa shushubataa shayddaanba shayddaanka kale wowshan togayaaye midba shaar ha qaatiyo hub iyo shaabad gooniye shaki ma leh inay laba shabaab wada shaqeeyaan horta labada shabaaboo mar kastaba la sheegaayo ma la kala saaro ambaroy lama kala saari karo horaa waxaa loo yidhi ninkii lama dal yeeshaa midkoor waa dayacayaahay khadiijo maxamedjiri waxay idhaahdeen dadkaan dhahay doorasho qof iyo codaa dhacaysa qaran way ku jiraan warkoodana waxba kama jira doorasho qof iyo codana dalkan kama dhici karto waxay tiri doorashadii hore jawar shan jeer aan iskaga daba laabtay annagoo baabuurkeyga ku socda maantana qof tegi kara ma laha maxaa dadka beenta loogu sheegaa arooda khadiija libaax laba maca waa iska dhaafta miya war khadiija nabad iyo nolol ma ka baxday war wasiir khadiija waxay tiri nabad iyo nolol xisbi ma aha war khadiija waxay tiri in muddada la kororsado wax diidaya lama arko horena way u dhacday war dad waa laatiini markii waktiga gebageba noqdo waa la kala guuri karaa aryaadhaha abwaan cabdiduux yuusuf xasan hadda ka hor wuxuu yidhi dembi meeshi lagu galo dib baa looga guran jira anna doqon sidiisii halki dacaya dheeraw damiirkaygu ima siin war saas mahayna waxay ahayd yaa qarankii shalay dumay derbiguu adkayn kara war maya waxay ahayd cuqubaba halkii lagu galay caw ku hurdaaye carruurahay ka laysaa ninkii caano baas dhama warwarka abdidhuumayban dambeeyay abni taame lama helin janaanaduna tira ma leh war wiilkii fogaaneeg ahaa wuxuu yidhi dowlad kasta waxbaa laga baranayaa dowladdan sii ka horraysay qosol iyo khayaana laga bartay buu yidhi tanna kayrar iyo kursi jacaylaa laga bartay buu yidhi war caleemasaarkii brofesor shirwax ugaas ka qaybgala wuxuu yidhi waxaan salaamayaa ugaasyada ka socda kenya uganda tanzania iyo maleesiya yaa ugaasyada etoobiyana ma ilaawiyey war adeero ugaas buu ahaa qaranka ka socda somalilan somalilanna uu matalayey war maleeshiya ilaaha nooga raayay war waa kuwii xalay dadka laynaya maleeshiyo oo bararacda ku haya war sheekh alwajiis wuxuu yidhi sheekh xasaan ninka la leeyaho kenya jooga dowladda kenya ha naga ceshato dowladda soomaaliyana waa inay arrintaa kala hadashaa dowladda dhiggeeda aryaadhaha sheekh cali wajiis see wax ka yihiin xasaan waa shabaabe ma shabaabaa dowlad looga dacwoodaa bisinka dowladda kenya inuu shabaab yahay in loo sheega meesha waa ku jirta warniyo qolada wawaalantiiba war ma qoladii badda idinku haysatay ayaa maanta dib ugu dacwoonaysaan war war ma haysiin madaxweyne waare wuxuu yidhi doorashada soomaaliya waa inay dib u dhicin arooya waara gareen ma geed kalow cuskada war ulaatir badanoo baari hoobaad aragda dhabtiyo koo ahaase ah ka beheley war lafta galeen yuankaa canaantaa la yidhi meeqo wajaanoodaa lagu dhiftahe waryaa buda tirig niman eragaroon lafta gareen warya walaa isin sheegasaan buda hana dhihin basada ka gubeen arowaa kaa yidhi iskhilaaf haddii kalena gacan kula taga ardo anaa la hadli karaa lamadiin waa idin dhamaan dhamaa waryaaga war maadaan la hadli karaa markaadaan waryaha dilin
taga taga tawfiiqda allah idin waafajiye
waa kagdhegeystayaal xubintaasi saaxiibada kalamaan ayaa barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaado saaka oo sabtiga u dambeysay barnaamijka saaxiibkii karaama soo saara anigoo sharmaarkaan oo idinla socodsiinta barnaamijkan mid lamida ku kulmi doono waxaan idiga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu
ana sheeka saalahay awarnaan ka sugayo waxaa tahay qalbiga suudhan sabanada warkaadiyo ambasalowga caashaqu halka aad ku sugantay subax nooligeeya
dhakhtarkii sirtaydiyo ana sheeka saalahay awarnaan ka sugayo waxaa tahay qalbiga suudhan sabanada warkaadiyo ambasalowga caashaqu halka aad ku sugantay subax nooligeeya
ha igooyo seedaha ha igu xira silsiladhiidha hadda waan soconayahay sun jacayl ha igu diilin dheguu si fiican hadalkaagu simaanay oo salaanta guud iyo sawirkaagu weynolo
haygooyo seedaha haygu xiri silsiladhiidha hadda waan soconayahay sun jacayl ha igu diilin dheguu si fiican hadalkaagu simaanay oo salaanta guud iyo sawirkaagu weynolo
subaxii la jooga wa xisaabinaya anoo soo jaraada adna saygiaan rabay sadirkay wuxuu booray elayna seejin maaye maanta isadkeeniyo carabku isku soome
subaxii la jooga wa xisaabinaya anoo soo jaraada adna saygiaan rabay sadirkay wuxuu booray elayna seejin maaye maanta isadkeeniyo carabku isku soome
ubax saaran geedaha ayuunbaan salaad hore suuradaada kaarkahay salaama adoo maqan wixii aan sugayniyo saadaashii rumowde xasilliga jacaylkuye samo igula dhaante
ubax saaran geedaha ayuunbaan salaad hore suuradaada kaarkahay salaama adoo maqan wixii aan sugayniyo saadaashii rumowde xasilliga jacaylkuye samo igula dhaante
ubax saaran geedaha ayuunbaan salaad hore suuradaada kaarkahay salaama adoo maqan wixii aan sugayniyo saadaashii rumowde xasilliga jacaylkuye samo igula dhaante